Ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga Soomaaliya ku dhawaad labaatanka sano ayaa weli qorsheynaya ama ku howlan sidii ay isaga huleeli lahaayeen guud ahaan waddanka ka gadaal markii ay guulo wax ku ool ah ka keeni waayeen dagaalka dabadheeraaday ay kula jireen xarakada mujaahidiinta al-shabaab muddada wax ka yar labaatanka sano haddaba soo duulayaasha ku midoobay ururka midooda afrika ayaa mar kale ku dhawaaqay in ay ka go-an tahay soo gebagabaynta howlgalka sanadada badan qaatay ee ciidamadiisu ka wadeen soomaaliya ka gadaal markii ay ku fashilmeen dagaal muddo qaatay oo ay la galeen mujaahidiinta al-shabaab tani ayaa timid ka gadaal markii ay wafdi sare oo ururka ay u soo direen soomaaliya iyagoona shaaciyey in dhammaan ciidamada afrikaanta laga saari doono dalkan ay dagaalada soo duulayaasha daashadeen marka la gaaro soddon iyo kowda disembar ee laba kun afar iyo labaatan madaxa xalinta khilaafaadka iyo siyaasadda ee guddiga amniga midooda afrika ninka lagu magacaabo alxaaji saraajibax oo socdaal ku tegay muqdisho ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in wejiga saddexaad ee dhimista soo duulayaasha admis ay soomaaliya ka saarayaan ilaa afar kun oo askari wuxuu carabaabay in bisha koowaad ee sannadda laba kun shan iyo labaatan uu midowda afrika iclaamin doono in lasoo afjaray howlgalka soomaaliya oo qaatay wax ka badan siddeed iyo toban sannadood oo xiriir ah shisheeyaha ku magac badeshay soomaaliya oo hadda huwan magaca atmis kolkii horena ahaa amisom ayaa duulaan ahaan ku jooga waddanka tiro lagu sheegay in ka badan labaatan iyo kow kun oo askar afrikaan ah oo huwan dalada atmis halka dowladaha kenya iyo etoobiya ay dalka ka joogaan ku dhowaad afartan iyo shan kun oo askari kuwaasoo xasuub ku haya shacabka soomaaliyeed ciidamadan oo waddanka ku xuub dhacsaday sida maskii muddada ay duulaanka ku joogeen waddanka ayaa waxaa u diiwaan galay gaboodfala xanuun badan oo ay u geysteen shacabka soomaaliyeed dowladda federaalka ayaa ciidamadan baqa cararka ee ku waashay soomaaliya ku daashay sidii ay uga codsan lahayd inay sii joogaan waddanka si ay halkoodii uga sii wadaan ilaalinta madaxda dowladda federaalka iyo xasuuqii ay ku hayeen shacabka soomaaliyeed laakiin ciidamadan ayaa garwaaqsan jaxiimada dagaal ee soomaaliya iyagoona ka sheekayn doona sidii kuwii ka horreeyeyba xaqiiqda soomaaliya iyadoo la wada ogyahay in madaxweynaha ugandha uu askartiisa ku cabsiyo si uu u canaanto geynta soomaaliya